bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka rediyo muqdisho uu subaxnimadaad idinkugu talagalay qaramada midoobay iyo dalalka saaxiibka la ah soomaaliya ayaa si isku mid ah waxa ay u sheegeen in weerarada iyo qaraxyada bahalnimada ah ee maleeshiyada al-shabaab ay ka wadaan soomaaliya aysan ka leexin doonin dadaalada ku aadan nabadda iyo horumarada ay ku tillaabsanayso soomaaliya safiirada caalamka ah ee u fadhiya dalka uganda ayaa saxiixay buuka tacsida allaha u naxariistee madaxweyne ku-xigeenkii hore ee soomaaliya sarreeye guud maxamed cali samatar urur goboleedka igaad ayaa soo jeediyey in la dedejiyo dhismaha maamulka hiiraan iyo shabeellaha dhexe inta aan la gaarin doorashooyinka soomaaliya ka dhacaya sanadkan sii dhammaanaya ee labada kun iyo lixiyo tobanka madaxweynaha puntland iyo madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ayaa ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka ganacsiga iyo dhismaha ciidanka puntland madaxweynaha waddanka masar cabdicasiis siise ayaa warqadaha safiirnimo ka guddoomay safiirka cusub soomaaliya u fadhiisan doona waddanka masar cabdiqani maxamed wacays guddoomiyaha maxkamadda gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka warbixiyey waxyaabihii u qabsoomay labadii sane ee lasoo dhaafay maxkamadda shabeellaha dhexe wararka ka baxsan soomaalidana waxaa ka mid ah mucaaradka ku kacsan madaxweynaha gabon ayaa waxa ay dab qabadsiiyeen xarunta baarlamaanka dalkaas iyaga oo ka caraysan natiijo dhowaan ka soo baxday doorasho dalkaasi ka dhacday
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada fmk ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaragga satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoonaa oo saaka oo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha sagaalaad sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka aan idinkugu talagalnay kusoo dhowaada isagiyo intii ka faahfaahsan qaramada midoobay iyo dalalka saaxiibka la ah soomaaliya ayaa si isku mid ah waxa ay u sheegeen in weerarada iyo qaraxyada bahalnimada ah ee maleeshiyada al-shabaab ay ka fulinayaan soomaaliya aysan ka leexin doonin shacabka iyo madaxda dowladda dadaalka nabadda iyo horumarada ay hiigsanayso soomaaliya iyagoo dhanka kala cambaareeyey weerarkii dhowaan muqdisho ka dhacay oo dadka rayidka ay ku dhinteen maxamed cismaan cabdi balaaga ayaa warbixinadaas isha soo mariyey isaga ayaa soo koobaya ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay arrimaha soomaaliya mijel kitiin ayaa si kulul u cambaareeyey weerarkii argagixiso ee bahalnimada ahaa oo ay shabaab ka geysteen hotel esrael magaalada muqdisho kitiin waxa uu xusay inay tahay markii saddexaad oo ay maleeshiyaadka mayalka adag weeraraan hotelka waxaay ahayd sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii markii hotelku weerar noocan oo kale lagu qaaday inta la dayactiray baa dib albaabadiisa loo furay haddana tani ma cabsi gelinayso ee awood bay u yeelaysaa dadka soomaaliyeed ee ganacsiga ku jira ayuu yidhi katin ciidanka ammaanka ayaa hakiyey khasaaro badan oo nafeed oo uu geysan lahaa gaariga qarxay waxaan tacsida la wadaagayaa dadka ay eheladooda ku dhintay mashaqada kuwa ku dhaawacmayna waxa aan u rajaynayaa in si dhaqso leh ay uga soo bogsadaan mijel katiin ayaa ku yidhi bayaan ka soo baxay xafiiskiisa wakiilka gaarka midowda afrika ahna madaxa amison ambasador francisco madere ayaa sidoo kale cambaareeyey weerarka waxa uuna ammaanay doorka ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ay ka qaateen weerarka lagu qaaday hotel israel waxaan bogaadinayaa feejighnaanta ciidamada ammaanka soomaaliya iyo falcelinta dhaqsiyaha leh leh ee ay sameeyeen ciidanku waxaa ka go-an oo aysan siinayn wax fursad ah oo shabaab u suuragelin kara in ay sida ay wax u rabaan u fulaan sidaa waxaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xafiiska wakiilka gaarka ahna madaxa amison ambasador francisco madere bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda turkiga ayaa isna lagu cambaareeyey weerarka shalay ay shabaab ku qaadeen hotel s y l waxaana lagu yidhi turkida waa saaxiibo iyo walaalo shacbiga soomaaliyeed waxaa naga go-an wax kasta oo taageero ah oo looga guulgaari karo nabadda ugu yaraan labaatan ruux ayaa ku geeriyootay in ka badan shan iyo afartan kalena oo ay ku dhaawacmeen kadib markii ay kooxda al-shabaab weerar bahalnimo ah ku qaadeen hotelka s y l ee magaalada muqdisho kasakow geerada dad aan waxba galabsan uu qaraxaasi galaaftay burburka dhul ballaaran oo nawaaxigaas ku yaalay waxaa mashaqada xinjiraha dhiigga leh dusha u ritay mas-uuliyaddeeda kooxda looga bartay ee al-shabaab
waa tahay maxamed aada iyo aad baad u mahadsan tahay soomaaliya arrimaheeda intaan ka bixin urur goboleedka igaada ayaa waxa ay soo jeediyeen in la dedejiyo dhismaha maamulka hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo muddooyinkii dambe ay dowladdu ay ku howlaneed iyadoo urur goboleedka igaadna ay dhowaan ay kusoo biirtay qaabkii maamulkaasi loo dhisi lahaa wuxuuna igaad ay soo jeedinayaan in maamulka lasoo dhammaystiro inta aan la gaarin doorashada madaxtinimo ee sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka cabdiqaadir yuusuf irshaad waa kan
hergeyga gaarka ee soomaaliya u qaabilsan urur goboleedka igad maxamed cabdi afey oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu ka hadlay habka hirgelinta nidaamka federaalka iyo fursadaha horyaala dadka ku dhaqan gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe ee ah inay yeeshaan maamul mida si ay uga qayb qaataan arrimaha doorashooyinka dalka ee la filayo inay ka dhacaan sanadkan laba kun lix iyo tobanka waxaana uu intaa ku daray in xilligan aan loo baahnayn dib u dhac dambe oo baajinaya geedi socodka qorshaha maamul samaynta labada gobol
nidaamadan hadda gobolada dhismaaya qarankana maaragtay dowlad qaran oo markaa kulli hogaaminaysa in saas loo helo sidaas la-aligeed waxay nala tahay marka in wakti la soo gaaray inay nidaamkan oo dhisno kow nidaamkan wuxuu caawinayaa in la hela nabadgelyo yani nabadgelyadu ka caawinayaa shacabka ku nool labadaa degaan waad og tahay inta meelo nidaamkan ceenkan uu ka dhisan yahay way ka nabad roon tahay inta meelo ka dhisnayn si shacabka labadan gobol ay ku helaan nabadgelyo waxaa noo muuqata inay muhiim tahay in la dedejiyo nidaamka laba sanadkan beesha caalamka iyo soomaalida guud ahaan waxay rajaynayaan waddanka inu doorasho ka dhaca labada gobol oo keli hartay waayo soomaaliya inteeda kale waxaad moodaa inay jihaysato waxaan garan la-an waxaa waaye labadan gobol waxay dib ugu dhaceen iyo sababaha ay u keeni karta inaan wax aynahisan karin marka sidaas la si doorashadan loo suurtageliya inay bal wadankan la xaqiijiyo inay doorasho ka dhacdo maxaa yeele doorashadu waxay qayb ka tahay nabadeenta iyo qaran qaadista iyo dowladnimada soomaaliya haddayna doorasho waddanka ka dhicin hadday foolda iyo dhibaataa la aadaya marka labadan gobol inay diyaar u noqdaan doorashada inay ka qayb galaan si dhaba uga qayb galaan saddex inta hadda aan soo welno holahan beesha caalamka markii hadda anaga aan qiyaasna shaqooyinka ay soomaaliya ka hayaan waxay la kaashanayaan dowladda qaran iyo nidaamka gobolada ka dhisan hadda keli waxaan ognahay oo urur goboleedka igaadhay beesha caalamka awaldeeda badana ra-iisul wasaare
hadalka ergeyga gaarka ee urur goboleedka igaad maxamed cabdi afey ayaa kusoo beegmaya xili maamulka gobolka shabeellada dhexe oo marti gelinaya shirka maamul samaynta labada gobol uu shaaciyey inay dib u bilaaban doonaan wadahadallada u dhexeeya ergooyinka ka kala socda gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe ee ku aadan maamul goboleed ay yeeshaan bulshada labada gobol
iminkana wadanka uganda safiirada caalamka u fadhiya dalka uganda ayaa waxa ay saxiixeen buugga tacsida ee safaaradda soomaaliya ee wadanka uganda yaala ka oo ku aadan tacsida loo dirayo allaha u naxariistee madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dowladii kacaanka sarreeye guud maxamed cali samatar oo toddobaadkii lasoo dhaafay ku geeriyooday wadanka mareykanka cilmi cismaan faarax boodhari ayaa warkan uganda ka soo diray afartii cashee lasoo dhaafay xarunta safaaradda soomaaliya ee ku leedahay dalka uganda waxaa kusoo qulqulayay danjiriyaasha dalalka aynu saaxiibada nahay kuwaas oo saxiixayay buugga tacsida geeridii ku timid allaha u naxariistay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee soomaaliya jenaraal maxamed cali samatar xogayaasha koowaad iyo labaad ee xarunta safaaradda soomaaliya ee dalka uganda mudane cali isaaq ibraahim cali buddha iyo mudane cali qadar ayaa waxay sheegeen in saxiixa buugga tacsida geeridii ku timid madaxweyne ku-xigeenkii hore ee soomaaliya jenaraal maxamed cali samatar ay kasoo qayb galeen dad isugu jira ganacsato iyo xildhibaano hore marka laga yimaado danjirayaasha dalalka caalamka ee soomaaliya saaxiibka la ah
ay tacsi qaran lagu muujinayo geeridii kasoo wareegatay madaxweynihii hore madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka soomaaliya marxuum allaha u naxariistay jenaraal maxamed cali samatar oo ku geeriyooday sagaal iyo tobankii bishan dalka maraykanka magaalada virginia oo shan iyo labaatankii bishan lagu aasay magaalo madaxda dalka soomaaliya sida aad aragtaan idinkuna aad saa kaba markhaati ka ahaydeen waxaa halkaan ugu soo booqday safiirada dalalka saaxiibada la ah dalka soomaaliya walow qaarkood badanna ay jid kusoo jiraan oo ay imaylle noo soo direen ay leeyihiin waa imaanin ayaan nala dhararsanin waxaa jiro dad badan oo ah bulshada soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ee dalkan uganda degan oo iyagu laftirkooda noo yimid oo tacsidaas naga codsaday inaan gaadhsiino ehelkii iyo qaraabadii iyo saaxiibadii iyo guud ahaan qaranka soomaaliyeed meel walba ay caalamka ka joogaan waxaana leenahay ilaahay qabrigiisii ha u waasiciyo soomaaliyana dhibka iyo shiddada allah ka saaro
cilmi cismaan faarax boodheri raadiyaha iyo telefishinka qaranka kambala
madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa ka wada hadlay arrimo ay ka mid ahaayeen doorashooyinka dalka ka dhacaya sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka ganacsiga iyo dhismaha ciidanka puntland haddaba markii uu kulankaasi soo dhammaaday war-saxaafadeed ay ku qoraayeen qodobadii soo baxay ayaa laga soo saaray
kulanka madaxweynaha puntland uu la qaatay madaxweynaha jabuuti ayaa waxaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin iskaashiga dhinacyada amniga ganacsiga dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo maalgashiga madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa ku ammaanay hogaamiyaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle doorka uu ka qaadanayo tababarada ciidanka puntland iyo iskaashiga dhinaca ganacsiga gaar ahaan dhoofinta badeecadaha iyo xoolaha sidoo kale cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha puntland ayaa ka madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle sidii diyaaradda eer jabuuti ay duulimaad ay uga bilaabi lahayd garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso si loo dardargeliyo xiriirka dhinaca ganacsiga ee u dhexeeya puntland iyo jabuuti dhinaca kale madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa ku ammaanay madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas isbeddelka uu ku sameeyey dhinaca horumarada iyo dhismaha ciidanka iyo la dagaalanka qolyaha argagixisada ah ee maleeshiyada al-shabaab muddadii uu hogaaminayay puntland sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa kulankooda inta uu socday sidoo kale waxaa lagu soo qaaday doorashooyinka sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka ka qabsoomi doono soomaaliya iyo sida suuragal ay ku tahay in wakhtiga loo cayimay aysan kadib dhicin maadaama ay jiraan duruufo badan oo ku xeeran doorashada soomaaliya ka dhacaysa sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka
wadanka masar haddii aan aadnana madaxweynaha wadanka masar cabdicasiis ayaa waraaqadihii safiirnimo waxa uu ka guddoomay safiirka cusub ee soomaaliya u fadhiisan doona wadanka masar cabdiqani maxamed wacays cabdiqani ayaa waxaa loo magacaabay dhowaan safiirka cusub ee wadanka masar isaga oo gaaray magaalada qaahira waxa uuna ka mid ahaa ilaa iyo sideed safiir oo qaar ka mid a dalalka caalamka ay u magacaawdeen wadankaasi masar markii uu safiirada uu ka guddoomay madaxweynaha wadanka masar cabdicasiis siise waxa uu sheegay in dalalkan oy soomaaliya ay ka mid tahay oo xiriir khato dheer ee la leedahay wadanka masar waxa uuna sheegay soomaaliya dadaal waliba ay noqoto iyo garab kasto ay uga baahato wadanka masar inay masar la garab taagan tahay islamarkaana ay qayb ka tahay dalalka doonaya in soomaaliya horumar iyo nabad iyo baraara ay gaarto sidoo kale xubinta joogtada ah ee ururka jaamacadda ee xaruntiisa magaalada qaahira u fadhiisan doona ayaa sidoo kale halkaa tegi doona iyadoo waraaqadihii uu ku magacawnaa qofkaana la geeyey magaalada qaahira ama xubinta sida joogtada ah u fadhiisan doona ururka jaamacadda carabta haddaba safiirka cusub ee wadanka masar u fadhiisan doona safaarada soomaaliya ee dalkaasi cabdiqani maxamed wacays ayaa waxa uu ka warbixiyey qaabka ay u dhacdo bal in waraaqadaha laga guddoomo
waxa aan la kulannay madaxweynaha dalka masar abdulfataax waxaa la qaabilayay dhowr dowladood safiiradooda sideed safiir baan ahayn baan filayaa markaa si habsami ah ayay u dhacday annagana waa nalaga gudoomay warqadi waa nalaga gudoomay baraasinta ama hab maamuuska u degan dowladda masar oo marayaa oo salaantii wadanka la garaacaya muxuu ahay madaxweynaha kaa gudoomaya warqada waa yar baa laisdhaafsanaya marka alxamdulilah si fiican bay udhooga dhacday wakiilka dowladda soomaaliya u joogay joogtada jaamacadda carabta oo iyadoo warqadaheeda loo gudbinay oo ictibaadkeeda ah oo aan shirkii jaamacadda carabta uga qayb galnay waa annagaa wakiil uga ah ka sokow safiirnimada dalka soomaaliya annagaa wakiil uga ah jaamacadda carabta
waa tahay dhegeystayaal safiirka cusub ee soomaaliya u fadhiisan doona waddanka masar ayaa waxa uu horey ugu soo noqday safiirka cusub ee soomaaliya u fadhin jiray safaaradda waddanka libiya sidoo kale safiirkan cusub ee masar tegay ayaa waxa uu kasoo shaqeeyey wasaaradaha waxbarashada iyo arrimaha dibadda sidoo kale safiir maxamed cabdiqani maxamed wacays ayaa la soo shaqeeyey dowladdii kacaanka ahayd oo hogaaminayay allaha u naxariistee jenaraal maxamed siyaad barre dhinaca gobolka shabeellaha dhexe haddaan aadnana maxkamadda gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay ka warbixisay muddo laba sano ah oo maxkamadaas ay shaqaynaysay waxaana arrimahaasi ka hadlay gudoomiyaha gudoomiyaha maxkamadda gobolka shabeellaha dhexe abuukar maxamed bacadle ayaa warkan ka soo diray magaalada jowhar
munaasabad kooban oo lagu soo bandhigayay waxyaabii u qabsoomay maxkamadda maamulka gobolka shabeellaha dhexe muddadii labada sano ahayd oo ay gobolka ka howlgalaysay ayaa lagu qabtay xarunta maxkamadda waxaana kasoo qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada jowhar iyo maamulka gobolka waxaana halkaasi ugu horeyntii ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda gobolka shabeellaha dhexe sheekh axmed siid wuxuuna si aada u faahfaahiyey waxyaabihii u qabsoomay muddadii labada sano ahayd oo ay maxkamaddu gobolka ka howlgalaysay wuxuuna sheegay in ay gacan ka helayeen maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo bulshada ku nool gobolka munaasabada maanta ee lagu qabtay xarunta maxkamadda dhacfaanka gobolka shabeellaha dhexe waxay ka koobneed saddex arrimood marka ugu horeysa waxay ahayd maadaama sanad guuradii labaad ay u buuxsantay maamulka garsoorka gobolka shabeellaha dhexe xaflad arrintaas ku saabsan ayay ahayd xafladaasna waxaa kasoo qayb galay runtii nabadoonada maamul goboleedyada salaadiinta labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe marka midda ugu horeysa taas ay ahayd midda labaadne maadaama maanta munaasabadii ahayd waxaan u mahad celinaynay hogaamiye dhaqameedyada kaalinta ay ka qaateen iyo garabka ay nagu siiyeen xagga dhinaca garsoorka muddadii maxkamadeena ay ka shaqaynaysay waayo maxkamadda gobolka shabeellaha dhexe waxaa garab siinaya oo hawshooda garab ku siinayay maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo odayaasha dhaqanka iyo booliska taas ayaa sababta maanta inaan ku guulaysano dhinac kastaba dhinaca amniga dhinaca garsoorka taas ayaa keenta marka waa u mahad celinaynay waxaa isna goobta ka hadla gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha dhexe maxamed cusmaan sugaal wuxuuna sheegay muddadii maxkamadda gobolka shabeellaha dhexe shaqaynaysay in waxyaabo fara badan ay garsoorka muddadii labadii sano ay inoo hayeen oo weliba ay gacan weyn ka helaayeen nabadoonada gobolka oo aada ula shaqaynayay wixii wixii muxuu ahay dhinac walba waxaan dhihi karaa wax weyn ayaa noo qabsoomay wax weyn ayay noo qabteen dacwooyin fara badan oo madaxa iskula jiray ayay kala saareen marka labadaas sano oo lasoo dhaafay waxaan dhihi karaa wax weyn ayaa u qabsoomay maxkamadda rafxaanka waxayna ugu qabsoomeen wada shaqaynta maxkamadaha iyo nabadoonada maamulka dhammaan bulshada oo hal dhinac kasoo wada jeedo doonaya inay wax wada qabsadaan bartilmaameedkooda uu ahay dhinaca wanaagga taas ayaa u suuro gelisay in ay u qabsoomaan wax wanaagsan oo labadii sano oo lasoo dhaafay ay u horgesho haddana waxaan u rajaynayaa aniga u hambalyaynayo labadaas sana waxaan leeyahay hambalyo abukar maxamed bacadle raadiha t v qaranka soomaaliyeed shabeellaha dhexe jawaar
halkaad warkaasi kala socotaan subaxdan waa raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana wararka ka baxsan soomaalida waxaana ka mid ah dadka taageersan mucaaradka ku kacsan madaxweynaha gabon cabd cali bongo ayaa waxa ay dabqabadsiiyeen xarunta baarlamaanka ee dalkaasi waxa ay ka caraysnaayeen dadka dibadbaxa sameynayay natiijadii doorasho ee dalkaasi ka dhacday sabtidii oo la shaaciyey in madaxweyne bongo uu kaga guulaystay ninka ay sida weyn u loolamayeen ee jainbin booliiska caasimada wadanka kabon ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa waxa ay u adeegsadeen dadka dibadbaxa sameynayay si ay u kala ceershaan maadaama ay si weyn ay u taageersanaayeen ninka musharaxa ah ee sida weyn ula loolamayay cali bongo oo ah madaxweynaha wadanka gabon iyaga oo aaminsanaa dadku in codka doorashada lagu shubtay master bongo madaxweynaha wadanka gabon ayaa la sheegayaa in uu ku guulaystay cod ka yar lix boqol oo kun isaga oo kaga adkaaday jainbin waxaana la sheegayaa gobolka uu kasoo jeeda madaxweynaha hadda mar kale ku guulaystay xilka madaxtinimo ee wadanka gabon in gobolkaasi boqolkiiba boqol looga codeeyey qoyska cali bongo madaxweynaha wadanka gabon ayaa dalkan shidaalka qaniga ku ah waxa ay hayaan hogaaminta dalkaasi ku dhowaad nusqarni warkii dunida oo saaka oo khamiisa taariikhduna ay ku beegnayd kowda bisha sagaalaad sannada labada kun iyo lix iyo tobanka aad kala socoteen rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegaystayaal xilligaa intaa ha inoo joogo ciddii uu seegay isagoo maqal qoraal iyo sawiraba wata waxa ay ka daalacan karaan beejka internetka aan ku leenahay ee ah rediyo muqdisho doodnayd waadna ku mahadsan tihiin la socodka warkayaga warka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cabdirasaaq maxamed faarax shiine nabadgelyo